magacayga waa axmed xidig cabdiseed hadda ay weydiisay maxaa maankaa ka guuxaya hadda maanta waxaa kusoo beegmatay su-aashaada kusoo beegmatay iyadoo ay dhacday caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee soomaaliya maankayga waxaa ka guuxaya khudbo cajiib ah oo uu akhriyey madaxweynuhu khudbadaas oo qodob ilaa toban qodob oo uu rabo inuu dowladdiisa wax kaga qabto aada u rajeena ilaahay uu ninkaas khudbada akhriyey oo aada soomaalida ugu bogtay mataqaanaa ilaahay uga dhabeeyo oo niyadiisa fiican iyo waxqabadkiisa soomaalina ay noqoto midii ku garab istaagto la shaqaysa waxaan kaleeto aada u jeclaan lahaa oo madaxweynaha aan si gaar u furaya inuu maamul goboleedyada madaxdooda uu brioritiga siiyo maadaama ay hor joogayaal u yihiin bulsho badan oo soomaaliya oo meel walba kala joogta hadallada cajiibka ah oo aan aad ula dhacayo maanta madaxweynuhu yidhi waxaa ka mid ah wuxuu yidhi soomaaliyey waa idiin shaqaynaynaaye idinka shaqaysan mayno soomaaliyey waa idiin turaynaaye idin raran mayno soomaaliyey howlo badan baan idiin qabanayna marka arrimahaasna ilaahay ha u qabto insha allah afar sano kabacdina kii la doorto mar labaad markii one man one food noqda oo waxyaalahu hadda noo sheegay maanta khudbadiis ku akhriyay ilaahay kaga dhabay baan ka rid faysal maxamed aadan baa la yidhahdaa waxaan ahay ganacsade magaalada qarro ku ganacsada maankayga haddii aad weydiisay waxaa ka guuxaya iyo caqabad waxaa noqday doolarkan maalin walba hawada gelaya oo waxa weeye fariisan la dowladda markan waxaan ugu baaqanaa caqabadaan waxay wax uga qaban weyday oo ay u jaangoyn weyday oo jaangooyn ugu samayn weyday baan waxaan rabnaa inay magaranaysaa ay wax ka qabato oo ay jaangooyn go-aan cad ay ka qaadato la yidhahdo bahalkaasoo halkaa ma dhaafi karo toos ugu socotaa xukuumadda oo ugu horreeya wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha magacaygu waa xasan axmed cusmaan haddaa ay weydiisay su-aasha ah maxaa maanka ka guuxaya aniga maanta maankayga waxaa ka guuxaya shaqala-aanta baahsan oo ka jirta puntland waayo waxaan ahay anigu nin dhalinyaro ah oo wax soo bartay wadanka dibaddiisana wax ku soo bartay markaan wadanka nimi ma helin wax shaqa ah ama wax shaqa abuur ah waxaan leeyahay dowladda puntland waa inay wax ka qabataa shaqala-aanta baahsan ee ka jirta puntland waayahay saa iisheeta dibadda ayaa wax ku soo baratay markaa ka imaanaysa dalkii ma islahayd wadankii shaqo ayaa ka helaysaa ma aaminsaneed ha fantastico waa mahadsan tahay waxaan markaan xagga ka imaanaynay oo waddanka imaanaynay waxaan islahaa waddanka waxaa ka helaysaa shaqo laakiin xaaladdii way isbedeshay markaan waddanka nimi ma aha saan u malaynaynay waa ogtahay adna waa la socotaa waddanka hadda xaaladdiisu way iska adag tahay laakiin insha allah waxaan rajaynayaa in shaqooyin dhalinyarada loo abuuro waxaan ku boorinayaa dhammaan dowladda puntland inay dhalinyarada wax soo baratay ama ha ku soo barteen waddanka dabaddiisa ama ha ku barteen waddanka gudihiisa inay shaqa u abuuraan isigoo anu hadda waxaan joogaa muddo afar bilood ah waxaan soo waxaan soo bartay kuliyadda digriga ee maada la dhaho development study mastertana waxaan kusoo bartay international relationship oo ah xiriirka caalamiga ah magacayga waa sahra cali cismaan haddaa i weydiiso waxa maankayga maanta ka guuxaaya waxaa ka guuxaaya isbedelka cusub ee ka dhacay dalkayga xagga siyaasadda in la doortay madaxweyne dhalinyaro ah firfircoon horey ugu jiray masraxa siyaasadda ee wax soo qabtay wuxuu soo qabtay hadday doontaa waqti gaaban ha ahaatee ku yeeshay intii yareed uu joogay sumcad wanaagsan maantana ay ummadii oo dhanba si kal iyo laaba usoo dhoweeyeen isla markii waxaan ku faraxsanahay nin dhalinyaro ah oo mutacalim ah oo arrimaha bulshada muddo ka shaqaynayey bulshada mahana samafalka ka shaqaynayey in loo doortay prime minister labadaas shayba aad bay ii xiisa gelisay dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda waxaan rajaynaynaa gabdhihii kootada soddonka ah waa la yidhaahday haddaysan ka badinaynin waxaan ka codsanaynaa inuu gabdhaha kootadoodii haddaan laga badinay boqol kiiba soddonka laga dhigo magacaygu waa maxamuud maxamed ibraahim waxaa maankeyga ka guuxaya maadaama aanhay nin dhallinyaraah madaxweynaha puntland waxaan leeyahay dhallinyarada dhallinyaradu waa jobless meel kastoo ay joogaan waa shaqola'aan waawe madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsan yahay howlo kale maalintii xilka loo dhiibay wuxuu lahaa bulshada waxaan horumarinaya dhallinyarta baa muddada oo shaqola'aanta oo derbiyada taagtaagan baan horumarku samaynay haddana waxaa moodaa sanadkii saddexaad baa socda wax dhallinyaradii weli inay wax isbeddel aan lagu hayn marka waxaan u sheegaya madaxweynaha cabdiwali cali gaas hadduu hadalkayga dhegaysanayo inuu labada sano u haray ku lumiyo horumarinta dhallinyarada waxaana dhallinyaradu waxay u baahan tahay horumar dhalinyaro badanoo reer puntland a tahay kuwa badaha ku dhintay kuwa saxraha ku dhintay waxa weeye waxaa loo baahan in dhallinyarada laga hortago dhallinyarada shaqo loo abuuro ana wadda nin dhallinyaraha baan ahay biyaan xirxiraa biyahaygaasan nolol maalmeedkayga kala soo baxaan waana ku qanacsanahay oo wax ilaahay ugu saaqay waxaana weeye dowladda puntland waxaan mar labaad ugu baaqayaa in iyagoo aniga ahaan daraja ahaan ay tixgelinaya in dhallinyarada horumarin loo sameeyo khaasatan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhallinyarada waxaan leeyahay horumarin war dhallinyarada u soo jeesta kuwa buuraha shabaabta dhallinyarada shabaabta ah hadday shaqo heli lahaayeen buuraha ma koreen kuwa dhibaatada dalka ka wada oo isqarxinaya haddii ay shaqooyin heli lahay isma dhibeen waxaana weye dhibta jirta waxa weeye waa shaqa la'aan waa in dhallinyarada shaqa loo abuuriyo rag iyo dumar magacayga waa samater maxamed maxamuud haddaan ka hadlo wax maankayga ka guuxaya runtii waxaan ahay arday sanadkan ka qalin jabinaya waxbarashada dugsiga sare haddee doorkayga nin dhallinyaraan ahay oo aan waxbarashada aan jeclahayna waxaan usoo jeedinayaa maalin walba waxaan arkaa magaalada aan ku noolnahay ama kasoo qaada magaalada qardho waxaad arkaysaa masaajida badan oo ka dhisan magaalada qaar iska xiran oo la maalgeliyey la dhisay anigu ma diidani in masaajid la dhiso laakiin waxaan ugu boorinayaa saan wada ognahay haddaan ardaynahay magaaladeenu ma laha maktabad weyn oo maxaliya ama dawli haato inkastoo ay jiraan maktabada bareefada kuwaasna ay ardadu waxay qancin lahaayeen badanaa laga helay masaajid xiran oo qurux badan baan ku arkay waxaana igu booriyey inaan maanta maanka dadweynaha ka hadlo ee arrintaas masaajidada layska dhisaayo lacagta laisaga bixinayo waxaan dhihi lahaa dhinacyo kala duwan maalgelinta ha loo isticmaalo magacaygu waa daahi faarax maxamed xorgoble yamaankayga waxaa ka guuxaya maraakiibatan la keenay boosaaso oo la leeyahay macnaha dadka jiriifiyaasha iyo xababudan baa wax loogu qabanaya dhallinyartiina ay ka gaajaysan tahay maxana aan loogu qabanayno iyaga loogu dulshaqaysanayo waa sheke la yaaba waxaa looga saari karaaya dhallinyarta reer puntland iyagoo isku duuban oo markaas ama kacdoon sameeya ama la xisaabtama golaha deegaamada ama golaha xildhibaanada ay doorteen magacaygu waa cabdulaahi geelle maxamuud maankayga waxaa ka guuxaya maalmaha kan warar badan oo laysla dhex marayo oo ah maraakiib badan inay dowladda soo gelisay badda maraakiibtaasuna ay dhibaato badan u geysatay badda gudaheeda kalluumaysigii dhallinyaraduna halkaas uu aad iyo aad ugu xumaaday isla markaasna shacabku aad iyo aad ay u kacsan yihiin oo ay bay leeyihiin dowladda xilka ha laga qaado dowladda puntland waxaan fariin ugu dirayaa maadaaba ay shacabka ka yimaadeen inay howlaha ka digtoonaadaaneen islamarkaas waxyaalahaas ay ka baxaaniin anuu magacagu yahay maxamuud mahad faarax maankayga waxaa ka guuxaya soo dhoweynta iyo maxay haytooy dhiirigelinta lagu jiro ra-iisul wasaaraha cusub uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ah nin dhallinyaro ah oo maxayhaytooy bulshada wax badan kooga u soo shaqeeyey sida maxayhaytooy taariikhda lagu xusay inuu ka soo shaqeeyey hay-addan loo yaqaano n r c iyo somaali oil and gas company aad baan u soo dhoweynaya nin dhallinyaro loo baahnaa u ahaa isbeddelkiina waa u muuqdaa